inay soo gebagabowday ayna soo dhammaatay kala aragti duwanaashihii muddada bisha iyo waxa la jira socday oo ku saabsanaa arrimaha hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga waxaa ilaahay mahaddiisa ah si fiican oo kalsooni leh oo wanaag ku jirto in mas-uuliyiinta ay ku soo gebagabeeyeen dadaal dheer iyo isku dayo tiro badan oo aan samaynay waxaan rabaa inaan inta uga mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo runtii qaatay door dowladnimo iyo door tanaasul iyo dulqaad iyo in dalka uu horay u socdo sidaasoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo asagana mas-uuliyadda ugu ficnayd iyo tanaasulka ugu ficnaa iyo is-afgaradka ugu ficnaa sameeyey asagana waa u mahad celinayaa runtii waxay ahayd arintan arin dadka soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan ay ka muujiyaan dareenkooda ayna aad iyo aada u dhibsanayeen marxaladan iyo wakhtigan hadda lagu jiro in ay ssii taagnaato ama ay madaxda dowladda ay kala aragti duwanaansho ay sii jirto qof kasta oo soomaaliya meel walba uu joogo aad ba uga xumaa runtii way dadaalayna sameeyeen ducayna sameeyeen aaday ugu mahadsan yihiin dadaaladii iyo ducadii ay sameeyeen intaba ilaahay waa aqbalay nin kastoo mas-uul ahoo ka qayb qaatayna aad iyo aad u mahadsan yahay caawana waxay ku dhammaatay si nabad iyo kalsooni iyo wada shaqayn iyo mas-uuliyadeed oo dowladnimada la aadayo horeyna loo soconayo dalkana uu doorasho galayo waxaana ilaahay ka rajaynaynaa inaysan mar dambe aysan nagu soo noqonin wax kala aragti duwanaansho ah ma dhammaato laakiin marxaladda hadda lagu jiro in kala aragti duwanaansho intaan nooga ekaato horeyna loo socdo dalkana uu galo doorasho doorashadiina la aaday insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaha badan runtii waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dadaalkii maalintii howsha ay bilaabatay ilaa iyo maanta oo lasoo gebagabeeyey uu ka geystay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor